بسم الله إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار waxaan ku soo jirnay kitaabkii usuul iimaan oo sheekh maxamed cabdilwahaab iska lahaa annagoo kaalmaysanayna sharxii sheekh saalix ibn cabdilcasiis ibn maxamed ibraahim al sheekh baabkii koo iyo tobanaad ayaan soo gaarnay baabu tashdiidi fii talabi alcilmi lilmiraa'i waljidaali isku adkeyn la isku adkeynaayo iyo goodigii ku soo arooray in cilmigii loo dalbo muran iyo in lagu doodo xadiidka boqol iyo lix iyo labaatanaad can kacb ibni maalikin waxaa laga wariyey qaala wuxuu yidhi saxaabigaasu qaala rasuulu llahi sala lla ly slam rasuulka alle wuxuu yidhi man talaba alcilma qofkii cilmi dalba oo raadiya oo cilmiga barta liyujaariya bihi alculamaa danta uu cilmiga u baranayo oo uu raaraadinayana ay tahay inuu culummadii kula tartamo oo majaalistii doodda iyo marka la isugu yimaado u dadkii u muujiyo cilmigiisa iyo inuu cilmigiisu sarreeyo iyadoo ay istustus iyo ha lagaa maqlo ay ka tahay marka nooc iska faanfaana yaa ku jira aw liyumaariya ama wuxuu cilmigi u doonayaa u raadinayaa inuu kula doodo bihii cilmigii assufahaa ah dadka waxmagaradka ah ee juhaasha ah shuraaxdu waxay leeyihiin wuxuu ku leeyahay masalan anigu caalim baan ahay nin waxyaqaan baan ahay idinkuna waxba ma taqaanaan anaa idinka khayr badan iyo waxaasoo kale uu ku hadlaya aw yasrifa bihi wujuuha annaasi ilayhi ama qasadka uu cilmiga u raadinaya waxay tahay inuu dadkii wejiyadooda u soo iilo dhinaciisa oo uu soo leexsado waxay leeyihin culimmadu niyadiisu wax kale ma ahanba waa xoolo doon waa magac doon dadkii caamada ahaa inay dhinaciisa usoo jeestaan buu rabaa hadduu hadlay inay hadalkiisa la yaabaan oo uu cajabiyuu rabaa markuu fadhiistana ay hareeraha ka soo fadhiistaan qofka marka sidaa cilmiga u raadiya oo dantiisu ay sidaa tahay oo niyadiisu ay tahay niyooyinkaas xun adkhalahu allahu nnaara alle wuxuu geliyaa naarti macnaha naartii wuu mudan yahay waay waa loogu goodiyey rawaahu tirmidiyu tirmidi ayaa xadiidkaa wariyey tirmidi ayaa xadiidkaa wariyey oo kacb ibnu maalik ka wariyey ibnu maajana wuxuu ka wariyey ibnu cumar sheekh albaanina waa xasan buu yiri lakiin lafdigiisu wuxuu ahaa aw liyubaahiya bihi alculamaa inuu maaragta ugu faantamo culimmadii sheekh albaani marka wuxuu yidhi xadiidkan tirmidi weriyo kacb bin maalik uu ka wariyey waa saxiixun ligayrihi buu yidhi marka manaa xukunkiisa waa saxiix ligayrihi buu saxiix u yahay saxiix lidaatihi maa sheikha kitaabka sharxa wuxuu leeyahay xadiidkan waxaa ku jira ka digid aada u daran oo laga digaayo niyadii xumayd ee laga lahaa cilmi raa'iska waxaa qofkii cilmiga dalbaayay waajib ku ah inuu niyadiisa hagaajiyo sababtoo ah cilmi raadintu sideedaba waa cibaado alla la caabudaayo iskaba dhaaf inay cibaado caadiya tahaye cibaadooyinka kuwa ugu waaweyn bay ku jirtaa ee ama waajibka ama sunnada ah in marka cibaadadaas lagaa aqbalo oo alla uu kugu anfaco oo cilmi dalabkii uu noqdo mid maaragtay aada wax ku dhaafto shardigiisa koowaad wuxuu yahay in niyadu ay wanaagsan tahay oo allah dartiis aada u doonayso cilmigaa u dalbayso xadiidkanna waxaa lagu sheegay waxyaaba niyadii fasaadiya marka cilmiga la raadinayo waxaa ka mid a inuu cilmigii u raadiyo istustus ama inuu culimmadii kula tartamo ama inuu kula doodo dadkii wax magaratada ahaa ama dadkii dalabatu cilmigii iyo culimmadii uu maaragtay ugu faano taasi waa niyo xun niyada xunina waa noocyo badan tahay niyada wanaagsan ee alla uu cibaadada ku aqbalaayo maxay tahay ilaa hadda dalabo cilmigii waxaan nidhi waa cibaadada ma ogtahay cibaadadaas dalabo cilmiga ah niyada wanaagsan ee lagu aqbalaya waa maxay waa inuu u niyeystaa cilmiga uu raadinayo inuu naftiisa jahliga ka saaro oo muraadkii alla uu ka lahaa jaahil inuu ka noqdo yuu maaragtay niyeysanayaa inuu iska rafciyo oo uu iska qaado imaam axmed baa waxaa la weydiiyey ma niyatu fii طalab اlcilm cilmi طalabka niyadiisu maxay tahay muxuu niyeysanayaa qofku qaala wuxuu yidhi an tanwiya rafca aljahli can nafsik inaad niyeysato inaad naftaadii ka qaado jahligii hadduu marka u malaynayo inuu dad waxbaraayo oo cilmigii dadka la gaarsiinaayo ama uu wax u baranayaba inuu dadkii hanuuniyo oo dadkii uu baro usuulu ddiin diinka asalkiisii iyo arkaantii waaweyneed ee uu ku dhisnaa islaamku taasi waxay noqonaysaa inuu maaragtay niyeystay inuu jahligii naftiisa ka saaro dadkii kalena jahligii uu naftooda ka qaado laba niyaa meeshaa ku kulanta marka isagana naftiisu wuxuu doonayaa inuu jahligii ka saaro dadkii kalena inuu jahligii ka saaro marka waa niyo wanaagsan buu leeyahay marka taas haddii qasadkiisu uu yahay inuu naftiisana jahliga ka saaro dadkii kalena jahliga ka saaro waa niyad wanaagsan buu yihi wadaadka kitaabka sharxay maxaa yeelay dadka qaarkood waxay niyeysanayaan inay naftooda ay ka qaadaan jaahilnimada laakiin ma niyeysanayaan inay dadkii maaragtay jahliga ka saaraan ee wuxuu qasadkiisu u yahay in dadku dhinaciisa ay soo fiiriyaan oo duruustiisa la yimaado oo uu noqdo nin caan ah ama haddii uu caan noqdo dadku ay masalan wax siiyaan oo ay dhinaciisa usoo jeestaan iyo wax noocaas oo kale niyooyin xunxun ah taasi ajirkiisii bay burinaysaa allaan ka magan galnay wuxuuna ugu banbaxaan iyada noocaas oo kalea iyo qasadkaas xun caradi alle iyo ugu banbaxaa haddana waxaad arkaysaa buu ku leeyahay ardayda kuliyadaha sharciga dhigta ee matalan kuliyadda shariica oo kale wax ka baranaya ama kuliyadda usuuludiinka wax ka baranaya iyo uun kulooyinka lamid oo kuliyaadka sharciga ah ee cilmiga sharcigaa laga raadiyo qaarkood niyadoodu waxay tahay iyo waxay u qasdaayaan inay shahaado ay ku shaqaystaan helaan danna kama laha in muraadkii alla ayaga uu ka lahaa ay gartaan in la garto macaanidii kitaabkii sunnada wax himada uma hayaan wax himada uma hayaan inay naftoodii ka zuuliyaan ay ka qaadaan inay jaahil ka yihiin wixii alla uu nebigiisa la soo diray sala alla alay slam wax himada uma hayaan inay caqiidadii saxda ahayd iyo wixii ka soo horjeeday caqiidadii saxda ahayd inay gartaan wax himada uma hayaan marka niyadiisu maxay tahay waa inuu shahaado qaato uun oo uu ku shaqaysto oo noloshiisa ka raadsado niyaddaas waa niyad faasida buu leeyahay camalkiisuna waa camal marduud ah oo lagu soo celiyo lagana aqbali maayo bal waa uu ku dambaabayaa buu leeyahay haddii cilmiga uu raadinayo ay tahay waxyaabihii ay waajibka ku ahayd isaga inuu barto markaasuu wuxuu u niyeysanayaa wixii ay waajibka ku ahayd inuu barto niyo adduunyo adduunyo kaliyuu rabaa qofkaas waa qof marka dambaabay wax ajirana heli maayo allah naga badbaadiye tanina waxay ka mid tahay arrimaha qofku uu u baahan yahay inuu qasadkiisa iyo niyaddiisa uu iska saxo waqti ka waqti oo uusan naftiisa ilaawin in niyadiisu ay wanaagsan tahay ma niyeysanaysid in dadku adiga dhinacaada soo aadaan maxaa lagu garan karaa niyadaas xun ee qofku uu doonayo in dadku dhinaciisa ay soo aadaan qofkii waxaad arkaysaa buu ku leeyahay naftiisii baa ka qaalib noqonaysa oo wuxuu doonayaa in la yidhaahdo qofkaasi waa qof kitaabba qoray waa nin wax allifay ama waa nin maaragtay baara baare ah oo cilmi baaris iyo maaragtay lagu yaqaano laakiin waxyaabihii daruuriga ahaa ee diinkiisa uu uga baahnaa ma aanu baranin umana soo jeedo hadduu bartana maskaxda kuma hayo si uu naftiisa ugu anfaco dadkiina dadkii kalena ugu anfaco uu gaarsiiyo marka dee waxbuu allifay iyo waxbuu qorqoraa iyo maxay noqonaysaa wax uun badsi uun keliya waa waxaan maaragtay aada loogu baahnay marba haddii asalkiiba aanu si fiican u garanaynin waxaa waajiba marka in lagu dadaalo in niyaddii la iska hagaajiyo camalkuna hadda mar walba wuxuu ku wareegaa hadba waxaa qalbiga ku jira oo niyada saxdaa ah iyo maaragtay inuu qofku shareecadii u raacaayo inuu allaah qasadkiisa u saafi yeelaayo oo aanay dantiisu ahayn in dadku dhinaciisa soo aadaan danka ma laha dadku ha kaa raalli noqdaan ama yaanay kaa raalli noqonine ha ku ammaanaan ama yaanay ku ammaanine qasadkiisu waa maxay waa wixii allay asaga u dhexeeyey in qalbigiisu uu hagaagsanaado oo cilmiga uu doonaayo u raadinaayo allah dartii si alla uu ugu barakeeyo cibaadadaas iyo cilmigaas dadkuna waa darajooyin yay kala leeyihiin qof waxaad arkaysaa cilmigii wax badan ka baranaya qofna cilmigii wax yar buu ka qabanayaa ambiyada xataa ambiyada alleh laftooda darajooyin kale leh oo kala sarreeya alle wuxuu yidhi tilka arusulu fadalnaa bacdahum calaa bacdin taasi waa rusushii qaarkood qaarka kale waan ka saramarinay marka qasab mahaan buu leeyahay in tulaabo cilmigu kulligood ay hal wada darajo wada joogaan oo ay isku wada mid noqdaan sababtoo alleh ayaa waxaan qaybiyey qof baa funuun fara badan garanaya oo fanni walba wax ka xafidsan oo cilmi u leh midna waa intaas waa ka yaryahay laakiin taa macnaheedu maaha in ninkii waxa badan yaqaanay niyaddiisu ay faasiday tahay marka qofkii noocaas oo kale ahaa waxaa looga baahan yahay inuu cilmigu u soo jeesto oo wixii uu hayo alla u baray uu wax ka bixiyo oo dadkii ka faa'iideysanayey uu wax baro culamada selafkuna saasay ahaayeen saxaabadu allah ka raali noqdee cilmiga hal darajo kama wada joogin ee mid walba wuxuu yaqaanay wixii alla u siiyey a'immadii islaamkuna iyo culammadii diintuna hal darajo ma wada ahayn ayaguna laakiin niyadda wanaagsani oo ah inay cilmiga la dartiid u dalbaayaan oo ay doonayaan inay jahligii naftooda ka saaraan iyo dadka maaragtay ku hareeraysan oy alla kaalmo weydiisanayaan oo ay maaragtay dadaalkii ugu dambeeyey ay bixinayaan hadba intay awoodaan haddana aanay alle ku been abuuranaynin oo waxaanay aqoonin aanay ka hadlaynin asalku marka waa sidaa in niyaddu ay wanaagsan tahay cilmiga u dalbi maayo adduunyo iyo doodid iyo tartan iyo istustus iyo u raadin maayo cilmigii haddana niyaddiisii iyo camalkiisiiba wuxuu dadkii wax u barayaa hadba inta uu garanayo waxaanu aqoon u lahayn isku aadi maayo ka hadli maayo ku dhiiran maayo sababtoo ah wax qasaba ma aha inaad wax walba ka hadasho aduu dadka waxaad bartaa wixii aada garanayso haddii laguu baahdo sidii matalan inaad kulliyad cilmigii sharcigaa lagu barto aad wax ka dhigayso oo kale ama dugsiyada sare ayaad wax ka dhigaysaa ama maaragtay maraaxiisha kala duwaneed ee waxbarashada su-aal baa lagu weydiinayaa iyo waxaadan garanaynin ceeb ma aha inaad tidhaahdo garan maayo ama aad tidhaahdo waan idiin soo baarayaa laakiin isufaanka iyo istustuska iyo qofku inuu wax walba ka hadlo ama cilmi ha u lahaado ama yaan u lahaanine taasi ma aha dadka niyadooda ay wanaagsan tahay wixii lagu yaqaanay ma ahan xadiidka boqol iyo toddoba iyo labaatanaad wa can abi umaamata waxaa laga wariyey radia allahu canhu allah ka raalli noqde qaala inuu yidhi qaala rasuulu llahi sal ly slm rasuulka alle wuxuu yidhi maa dalla qowmun bacda hudan kaanuu calayhi ilaa uutuu ljadala qora ma lunto hanuun ay haysteen kadib ilaa waxaa la siiyaa oo lagu ebtileeyaa dood iyo muran ثuma talaa rasuulu llahi sal ll sl rsulka allu wuxuu akhriyey haadihi alaayata aayaddan buu akhriyey oo suuratu zukruf ku jirta maa darabuuhu laka tusaalahaas kuma aanay yeelin oo nabiyullaahi ciisa ay ka hadlaayaan ilaa jadalan dood iyo moogiye in uun maarata hadalka ku guulaystaan bay rabaan ee xaqii in uu soocmo oo la garto lana raaco dantoodu ma ahan bal hum iyagu qowmun waa qolo khasimuuna doodooda ay aada u daran tahay oo uun dood kaliya u jooga siyaaqu marka wuxuu ahaa walamaa duriba ibnu maryama markii nebiyullaahi ciisa ibnu maryama tusaale ahaan loo keenay oo masalan ay soo degtay innakum wamaa tacbuduuna min duuni illaahi xasabu jahannama adinka iyo waxaad caabudaysaan alla sokadii maadaama aad gaala tihiin oo aad maaragtay asnaam aad caabudaysaan idinkay waxaad caabudaysaan waxaad tihiin xaabadii jahannamo waa laydinku shidaayaa mushrikiintii baa marka waxay yidhahdeen radinaa an takuuna aalihatunaa maca ciisa liannahu cubida min duuni illah annaga waaba iska ogolnahaaba raalli aan ka naha in annagu waxaan caabudayno ay ciise la jiraan sababto ciiseba dulal baa caabuday sudi baa marka warkaas laga wariyey ibnu cabbaasna sidoo kale maaragtay imaam axmed iyo tabaraani baa ka wariyey iyo xaakim waana saxiixuu yihi xaakim dahabina waa uu waafaqay marka waa ariiqa caliy bn abi talxa markii tusaalahaas la sheegay idaa qowmuka adiga qoladaadu waa mushrikiintii minhu tusaalahaas iyo yasiduuna la qayliyaan way ku faraxsan yihin waxa ay maqleen inakum maa tacbuduuna min duuni illahi xasabu jahannama markii la yihi doodii inay ku guulaysteen yay markaa isu haystaan wa qaaluu waxay yidhaahdeen aalihatunaa kuwaan caabudayno annagu miya khayrun khayr badan am huu mise isaga ciisa waxaa dhici karta marka inay ka wadaan haddee dee ilaahyada ay caabudaan ay malaa'igta ay tahay malaa'igtu iyadaaba ka fiicanba ciise marka malaa'igta manaar bay gelaysaa bay leeyihin marka waxaan raalli ka nahay ay leeyihiin wixii aan caabudaynay inay ciise la jiraan isku meel ha galaan bay leeyihin maa darabuuhu tusaalaha kumaanay yeelin laka adiga ilaa jadalan dood uun moogiye ahlucilmiga qaarkood waxay yidhahdeen inakum wamaa tacbuduuna marka la yidhi maadaas looma isticmaalo cuqaasha dadka caqliga leh dee marka ciise soo geli maayo waa ku gardaryin markay idin soo geliyaan rasuulka sal ll slm quraysh wuxuu ku yidhi laysa axadun yucbadu min duuni illahi fiihi khayrun kulla caabudo alla sokadiis oo khayr lama jiro macnaheedu waa maxay de waa kii ku raalliga ahaa waay dee nabiyullaahi ciisena iyo malaa'igtu toona iyo haddii ambiye kale la caabudaba iyo dad saalixiina oo aan raalli ku in la caabudo de maaragtay arrintaa laguma eedayn karo ma ambiyada allah raalli ka ah in maaragtay alla sokadiis la caabudo maya dadka saalixiintana waa saas oo kale qofkii raalli ku noqday in alla sokadiis la caabudo dee waa mujrim isagaaba gaalaba nabiyullaahi ciisa kuma raali noqonin in alla sokadii la caabudo dadka saalixiintan waa sidaas marka waxaad ogaataa qofkii yiraa dadka isoo caabuda aniga inaanu saalix ahayn sababto dadka gaalnimu ugu yeerayaaba gaalnimadiiu raalli ku yahay suu saalix ku noqon karaa marka kaas hadduu ku yiraa isoo caabud marka culamada qaarkoodna waxay yihahdeen waxaa maaratay dhici karta in hadda waxaan ay caam yihiinoo dee khusuus loola jeedo waa kuwii marka raalliga ku ahaa in alla sokadii la caabudo kuwaasoo de khayr ma leh kuwaas maayagaa diin shaqo ku leh marka alla wuxuu yidhi in huwa ciise ma ahaanin ilaa cabdun ancamna calayhi waa addoon aan u nicmayno uun nebinimaa la siiyey wajacalnaahu waxaana ka yeelnay maadaama aabbala-aan uu dhashay mathalan tusaale libani israa'iila reer bani israa'iil waa sidii tusaale oo kale sababa wax qariibe waxaa loo soo daliilsanayaa awooddii alle alle inuu wax walba awoodo siduu aadamba u ahaysiiyey aabala-aan iyo hooyo la-aan yaa ciisena aabala-aan loo ahaysiiyo loo abuuray marka qudrada alla un bay ku tusinaysaa nabiyullaahi ciisana sidiisaba waa calaamad maaragtay qiyaamaha calaamad u ah wa innahu nabiyullaahi ciisa la cilmun lisaacati waa calaamad saacaddu ay leedahoo hadduu asigu soo dego la ogaanaya in saacadda ay dhowdahay oo waxba aysa ka harsanayn falaa tamtarunna bihaa ha ku shakinina wattabicuunii saas ku dheh baa leeyahy rasuulka sal l slam aniga isoo raaca dad yaho oo tawxiidka igu soo raaca haadaa yani waxaan aan idin faraayo siraatun mustaqiim waa jidkii toosnaa walaa yasudanakum shaytaanu shaytaankiina yuusan idinka leexinin diinka alleh inahu lakum caduwun mubiinun cadow cad buu idin yahaye oo cadowtinimadiisu ay caddahaye siyaaqu marka nabillahi ciisa uu kasii sheekeeyey suuratu zukhruf ugu noqo aayadaha hadda aan akrinay iyo kuwa kasii dambeeyaba marka waa sidaas maa darabuuhu laka ilaa jadalan baa alla uu yiri bal hum qowmun khasimuun waa marka wax laysku caayo marka dadka dooda badan leh dad xaqraadisa haddii dooda marka ahlu baatilka la doodaayo ay daruura keento oo diinka alla lagu difaacayo qofka doodaa gelaayana uu yahay qof maaragtay cilmigii aada u haya oo shareecadiina si fiican uga warqabay iyo maaratay kitaabkii sunnadii dadkaas mubtiliinta ay ula doodaayana madaahibtooda fahamsan oo aan maaragtay laga hoos bixin karin masaa-isha qofka noocaas oo kale ah haddii dan ku qasabto inuu islaamkii u gargaaro doodii waa u gelaayaa laakiin wax la caadaysto maaha sababtoo marar fara badan dadkan doodayaahi dantoodu maaha in xaq la gaaro ama hadday maaragtay xujadii kaa maqlaan ay u hoggaansamaan dantoodu maaha waa waqti dhammays mararka qaarkoodna waxaa dhici karta doodahan maaragtay telefishinada iyo la soo geliyo dadka mubtiliinta ahaa iyo dad maaragtay xaqi baan difaacaynaa le ay gelayaan in qofka hadduu hadda daciif yahay kii maaragtay baatilka watay uu shubhooyinkiisii dadkii ku sii daayo oo caamadii ay maqlaan salafkuna waxaa ma ogolaan jirin wax sax maaha waxaas waxaa wariyay marka xadiidkaas axmed iyo tirmidi iyo ibn maaja wariyay wadaadka kitaabka sharxa wuxuu leeyahay xadiidkani waa xadiid weyn oo tulaabo cilmigu ay u baahan yihiin wax badan cilmiga naafica ahina qofkiisa wuxuu dhaxal siiyaa deganaasho iyo xasilooni laakiin dooddu waa wax xun jadalka waxaa la yidhaahdo waa wax xun laakiin mujaadalada iyadu way ka duwan tahay mujaadaladu waa niqaash iyo wax noocaas oo kale ah oo la raba in maaragtay xaqii xujadiisi lagu muujiyo oo nooc maaragtay yani wadahadala iyo ay ku jiraan iyo in la isqanciyo iyo iyo in xujadii la muujiyo haddii marka doodaas qasadka laga leeyahay tahay in sawaabkii la gaaro ee qofku aanu maaragtay isweyneyn iyo wax noocaas oo kale aanu ka rabin munaaqashooyinka noocaas oo kale a mujaadala lagu magacaabaa sidaa darteed alla wuxuu dardaarmay qur-aankii in dadkii lagula doodo tii wanaagsanayd ee ammaanayd alla wuxuu yidhi udcuu ilaa sabiili rabbak alla wuxuu yidhi udcuu ilaa sabiili rabbika jidka rabbigaa ugu yeer dadkii nebiyow macnaha diinta alla dadka ugu yeer bilxikmati xikmad iyo qur-aankii isagaa kulligiisooda xikmad ah dadka ugu yeer iyo daliil maaragtay shubhadii zuulinaya dadkii ugu yeer adoo isticmaalaya walmawcidati alxasanati iyo waanadii wanaagsanayd oo dadka maaragtay loo sheegaayo waxa ay maaragtay ku jiraan caaqibadooda sida ay noqonayaan marka waa wacdiyaalkii qur-aanka iyo maaragtay qowl jilaacsan wajaadilhum bilatii hiya axsan waxaadna kula doodaa maaragtay doodii wanaagsanayd oo in dadkii allah loogu yeero ah iyadoo xujooyinka alle maaragtay la caddaynaayo oo xujooyinka alle loogu yeeraayo sidoo kale alla wuxuu yidhi walaa tujaadiluu ahla alkitaabi ilaa bilatii hiya axsan nimankii kitaabka la siiyey ha kula doodinina ilaa doodii wanaagsanayd moogiye oo in allah loogu yeero iyadoo aayaadka alle maaragtay la xasuusinaayo oo xujooyinka allena lagu baraarujinaayo marka mujaadalada iyadu waa la ogol yahay asalkeeda haddii aadaabteeda la ilaalinayo iyo shuruud ay leedahay laakiin waxaan muranka la yidhaahdo mujaadaladii xagga macnaha wuu ogyahay xoogaa laakiin shareecada jadalka waa la caayey waa tii aan soo marna aayaddii xadiidka ku jirtayoo maa darabuuhu laka ilaa jadalaa nimankan maaratay nabiyullaahi ciisa maaragtay mathalka ka dhigtay dantoodu waa maxay waa un dood un keliya iyo war iyo muran xaq dooni maayaan in shubadu ka suusha dooni maayaan haddii xaqu caddaadana inay raacaan oo xaqii ma aadaan dhinaciisa ma rabaan sidaa darteed yaa allow hadalkaa kadib wuxuu yidhi bal hum qowmun khasimuun waa kuwo maardooddooda ay aada u daranta meeshan uu yihi rasuulku sala alla ly slama maa dalla qowmun bacda hudan kaanuu caleyhi ilaa uutu ljadal ma lumaan qolo hanuun ay ku sugnaayeen kadib ilaa waxaa la siiyaa muran marka muranku waa tilmaantii kuwa lunsanaa waay waa ay wada hadlaayaan waa doodaayaan wax aan faa'iido lahayn bay ka doodaayaan ama wax maaragtay dhibka uga imaanaya uu daahir yahay ama wax aan loo idminba inay maaragtay ka doodaan sida masaa-ishii qadarka oo kale oo qaarna ay sugaayaan qaarna ay maaragtay diidayaan iyo masaa-ishii sifaadka alloo kale waxaan loo idmin bay ka doodaayaan marka wax uun aflaagta iyo matalan ku saabsan oo kale marka qaarkood laga doodaya iyo waxaanay u jeedin ay cilmigeeda lahayn marka marka baaritaan cilmiga la samaynaayo oo maaragtay masaa'il la niqaashaayo waa in qad waa in qasadku uu yahay in xaqii iyo sawaabkii la garto laakiin hadal uun maaragtay iska socda oo danta laga leeyahy aan ahayn xaq lagu gaaro ee uun ma isweyneysiin iyo qofku maaragtay awoodda uu leeyahay xagga hadalka iyo dooda iyo siduu dadka ugu adkaan og yahay inuu muujiyo uu rabo taasi waa madmuum wax la jecel yaha maaha waana midda uu rasuulku sal slam uu xadiidkan ku diidan yahay firqooyinka aan lunsani xaggay ka yimaadeen dee doodaas iyo murankaas xun bay maaragtay ka dhasheen masaa'il maaragtay daliilkeedu uu waadix yahay yay ka doodeen hadday daliilka ay ag joogi lahaayeen yaa u khayr badnaan lahayd oo cirib dambeenkooduna ugu fiicnaan lahaa waxaa ku sugnaaday buu leeyahy marka xadiid saxiixa ana nabiya sala alla ly slam kharaja calaa asxaabihi rasuulku sal ll ly slam inuu saxaabadiisii maalin ku soo baxay wahum yakhtasimuuna fi lqadar iyagoo qadarkii ku doodaaya oo isku haysta wadaadada maarata sharxa xadiidka waxay leeyihiin yacni sugitaankii iyo nafyigii xoogaa la isku haystaa waxaa moodaa in qaarkood ay soo deliilsanayaan waxa ay rabaan ay usoo deliilsanayaan aayado ay isleeyihiin munaasab bay u yihiin kuwa kalena aayado kale ay usoo deliilsanayaan wuu xanaaqay marka rasuulku sal ll ly slam fa kaanamaa yufqa'u waxaad moodaa in maaragtay lagu jeexay oo maaragtay la jebiyey fii wejhi wejiga rasuulka sal ly slam xabu rumaani faakihada rumaanka la yidhaahdo xabaddeedu way gaduudan tahay wax gaduud badan yaana ka soo baxa marka maaragtay la jeexo min alqadab wejigiis marka wuxuu la gaduutay caro darteed fa qaala wuxuu yidhi bi haadaa umirtum markaas baa laydin faray su-aashaasi marka waa su-aal inkiraad ah waa la diidan yahay aw lihaadaa khuliqtum ma saasaa laydin abuuray yani wixii laydin abuuray ma waxay ahayd maaratay inaad qur-aanka ku murantaan tadribuuna alqur'aana bacdahu bibacdin qur-aanki waad iska horkeenaysaan marka waxaasi sax maaha ee ka jooga yuu leeyahy rasuulka sal slam xadiidka marka ibnu maaje iyo keyrkiisba way wariyeen mar kalena rasuulku sal ly slam waa ku soo baxay sida xadiid kale kusoo aroortay kharaja rasuulu llahi sal sl calaa qowmin yatanaasacuuna fi lqur'aani qoluu kusoo baxay ku maarata murmaaya qur-aankii ahlucilmiga qaarkoodna waxay leeyiin de xadiidku waa isku mide marna waxaa la weriyey qur-aan marna qadar waxaana lagu jamcinayaa inay ku murmaayeen aayado qur-aan kusoo arooray laakiin waxa ay aayadahaas ka hadlaayaan ee yihiin qadarkii marka mid walba aayad buu soo aroorinayaa oo maaragtay muraadkiisii u waafajinayaa marka waa qur-aankii oo laisku garaacay noqonaysaa taas mana aha sidaas sababtoo ah qur-aanku waa mid waa midaysan yahay mid iskhilaafsan maahan qur-aankii muxkamka ahaa waa uu cad yahay kiisii mutashaabih ahaana muxkamkaa loo soo celiyaa si uu u caddaado masaa-isha marka khilaaf keeni kara ee maarata dadku isku khilaafi karaanna waa wax yar sidaa darteed rasuulka sal slm waa uu xanaaqay marka maqsuudku waa maxay sida uu leey wadaadka kitaabka sharxay waxaan muranka la yidhaahdi waa wax xun oo shareecadu ay ceebaysay qofkuna waxaa loo baahan yahay inuu dadka walaalihiisa yacni kala maaragtay munaaqashoodo oo baaritaan iyo wax noocaas kalaa la sameeyo wixii anfacaya laakiin hadduu arko in arrintu isu bedeshay naftii oo qofku uu gargaarayo naftiisii taasi wax fiican maaha markaa dadka la fariisato waxaad ku arkaysaa qof baad xoogaa masale kala munaaqashoonaysaa waxaad arkaysaa niqaashkii marka masaladii uma jeesan ee meel kale u jeestay ee wuxuu rabaa keliya inuu yidha aniga qowlkeygaa sawaab ah waxaana dhici karta marka qaarkood inuu khaldamay laakiin inuu khaladka ictiraafo ma rabo qofka marka hadalkiisa unbuu difaacaya saas baan u jeeday saas bay ahayd saasuu leeyahay marka qofkii ma aha inuu shaydaankii naftiisana ugu kaalmeeyo walaalkiisna ugu kaalmeeyo shaydaankii sababto waxaa dhici karta inaad maarata alla ku been abuurato marka qaarkood adoo qowlkaada difaac isleh oo aad ku dambowdo ama asagu u dambaabo iska aamus marka arrinta muran isu bedeshay iyo qofku inuu naftiisa inuu gargaaro rabo oo xaq iyo ma gar iyo gardarraba rabo maaragtay warkiisa in aan wax maaragtay dhaliila aanay soo gelin mana ah maarata arrinkaasi maaha tawaaduc ila isfaray ma ah marka aduu muranka iska jooji adoo og maarata inaad sax tahay muranka iska jooji sababtoo muranka markaad joojiso dee qofkaa laftiisa waad u kaalmaysay naftaadana waad u kaalmaysay qofkaana waa u kaalmaysay khayrkii waa u kaalmaysay intii ay ka dhalan lahayd in xaqi la inkiro oo maaragtay baatil lagu hadlo oo alla lagu been abuurto intay ka dhalan lahayd marka qaarkood baaritaan cilmiyaa la samaynayaa oo adigii qof kale idin dhex maraaya marka hore dee naftii inuu qofku u gargaaro naftiisii danka ma laha ama maaragtay inuu qowlkii awilo iyo danka ma laha laakiin qofku waa uu qaldami karaa marmar buu qaldamaa qofki markaasuu wuxuu samaynaa qaladkiisii yuu marka qiil u raadina markaasuu aayada iyo axaadiisiyo soo daliilsanaya wuuna is ogyahay isagu inuu qaldan yahay oo wax qalad uu ku hadla taana dadku way ku dhici karaan markaasuu wuxuu qiil u raadinayaa wixii qaladaayo ka dhacay markii horena hadalka wuxuu ku hadla isagoon iska hubin wuu khaldamay marka markuu dareemo wixii inay qaldan yihiinna ma rabo inuu ka soo noqdo taasina marka murankii xumaa ee shareecadu diiday ee iyaduna qayb ka tahay ay ka mid tahay marka qofku waa inuu ka digtoonaadaa inuu xaqii iska weynaysiiyo le xaqii iska weynaysiiso yaa dhalaysa murankan baadina sabab kugu noqonaysa marka wax la niqaashaayo ee masaa'il la baaraayo ee arrimo laga doodaayo waxay u baahan tahay kaadsiinyo iyo tartiib ayay u baahantahay waxaa aada u qurux badan buu leeyahay hadalkii imaam maalik laga wariyey oo waxaa la yidhi alrajulu takuunu cindahu sunnatu ay yujaadilu calayha qof baa sunnadii haya sunnadiibuu si fiican u yaqaanaa dadkiibuu rabaa inuu gaarsiiyo ma ku daraayaa marka inuu xoogaa dood iyo ku daro si uu dadku u qanciyo sunnadii u qaataan dadku qaal wuxuu yidhi laa maya dood meeshaa keenin buu yidhi yukhbiru bisunnati sunnadii buu dadku u sheegayaa xadiidkan baa soo arooray buu leeyahay waana xadiis sugan fa in qubilat minhu haddii laga aqbalo sunnadii waa alxamdu lilah waa sidii la rabay wa ilaa haddii kale miya sakata waa iska aamusaa dood kuma daro wadaadka kitaabka sharaxa wuxuu leeyahay sababtu waa maxay aan doodda loogu daraynin dee sunnadu iyadaa nuurkeeda wadata qofkii lala hadlaayana qalbigiisa ay ku dhacaysaa ha u malaynin in adugu marka aad taag daran tahay isu malaynin laakiin sunnadu qofkaas xataa kaa soo horjeeda qalbigiisa way ku dhacaysaa xujadaadu way xoog badan tahay sababtoo ah sunnadii rasuulka sal slam yaad sheegtay haddii marka xujadu ay xoog leedahay qofku yaanu markaa maaragtay arrinkii ogolaane uusan u hogaansamine laakiin qalbigiisa maarata meel bay ka taabanaysaa wuuna og yahay in maarata xujadaadu ay xoog leedahay waana dhici kartaa maalin maalmaha ka mid ah inuu wax ku dheefo wuxuu sheegay marka maaragtay xoogaa wadaadka kitaabka qoray arrin ay dadku maarata xoogaa waqti badan ku bixiyaanoo ay ku talax tagaan wuxuu leeyahay dalabta cilmiga qaarkood waxay aada ugu dadaalaan ijaasooyinka sheekh hebelo ijaasaysi xaggaas uu safrayaa laba kun oo kilomitr saddex kun oo kilomitr shan kun oo kilomitr uu safraya wadaad lagu sheego maarata ijaazooyin iyo asaaniid caali u haystaa bidix midig aadaa buu ku leeyahy waa safraya buu ku leeyahay kitaabu tawxiidna ma baran ma dhamaystirin ama qur-aanka si fiican uma xafidsana marka asaaniiddii maxaad ugu dadaalaysaa iyadoo asaaskiiba uu kaa maqan yahay waxaase marka cilmiga naafica ah haddii kaa mashquulinayaan faraha ka qaad laakiin adoo cilmigaadi ku mashquulsan haddii aad herso furso oo wadaad maarata asaaniid sare iyo haysta aad aragto ka faa'iidayso taa culammadu way ku dadaali jireen laakiin yani kaa mashquulinin cilmigii naafica ahaa sababtoo asaaniiddaas xoogaa waa waxaa looga qasdaa yacni baraka iyo in isnaadka uu baaqi noqdo oo qofku uu yidhaahdo maaragtay xadathanii shaykhii fulaan can shaykhii fulaan can shaykhii fulaan ilaa rasuulka laga gaaro sala alla ly slam laakiin hadde ogow adiga marka inaad shiiqaadi hadda ka weriso iyo shiiqii ka horreeyey casrigan joogay iyo maaragtay laba boqol iyo saddex boqol afar boqol shan boqol sano iyo lix boqol iyo maalan wax lamida dee asaaniidda noocaas oo kale ah asaaskii cilmigu kuma taagna taas laakiin bukhaari iyo tirmidi iyo ibn maaje iyo oo ay dhici karto marka qaarkood rasuulka sal ly slam iyo ayaga in saddex qofood keliya u dhexeeyaan kuwaasa asala kutubtoodana waa la weriyo wax maaragta laga shakisan yahay ma aha oo culamada kutubtu waa ay weriyaan waana kutub sugan laakiin in adiga sanadkaadii uu gaaro ibn maaje iyo bukhaari iyo maaragta tirmidi iyo saa kasii wado oo marka qaarkood hadda sida noo imaan doonta uu leeyahay maya anuu ariiqi bukhaari yani dhinac maraaya shiikhi bukhaari aniga waxaan sugu imaanaynaa shiikhiis bukhaari maba sii maraayaba xoogaa maaragtay waa waa fan waa maaragtay la gaaro waayo mararka qaarkood marka hadda aada looguma baahna buu leeyahay taas sidaa darteed ibnu kathiir ijaazooyinkan kuma dadaali jirin buu leeyahay wadaadkii ismaaciil ibni cumar ibnu kathiir oo tafsiirka iska lahaa aada taqaanaan maaragtay ma ku dadaali jirin ijaazooyinka sidaa darteed xoogaa waxaa wax ka sheegay ibnu xajar kitaabkiisa addurar lkaamina la yidhaah addurar lkaamina fi acyaani almiati athaamina wuxuu yidhi lam yakun cindahu cinaayatun bisancati alxadiid saasuu kasoo naqlina wadaadka kitaabka sharxa yacni sancada xadiidka aada uguma dadaali jirin ay biriwaayaati walasaniid riwaayaadka asaniid kuma dadaali jirin buu leeyahy marka wadaad kitaabka sharxa wuxuu leeyahay ibnu kathiir xaafid buu ahaa musnadka imaam axmed ee aada u weyn ood garanaysaan ay dhici karta axaadiista maaragtay kutubu sitooga dhanbadankood inay ku jiraanba iyo kuwo ka badanba yuu xafidsanaa ibnu kathiir hadduu yahay kutub kaloo badanna wuu xafidsanaa wuxuu alifay kitaab almusnad aljaamic la yidhaah oo matbuuca wixii marka wax taraayay faa'iidada lahaaba ku mashquulay hadduu ibnu kathiir yahay laakiin asaaniiddii oo asaga ka imaanaysa oo mashaayikhdiisa uu sii maraayay aada uguma dadaalin waxaanan garanaynaa ibnu kathiir hadde waxaa shiiqiisii ahaa xagga cilmu rijaal wadaadkii tahdiibilkamaalka iska lahaa oo mizi ahaa gabarna waa uu ka qabay marka wadaad kitaabka sharx wuxuu leeyahay wixii wax anfacayay yuu ibnu kathiir ku mashquulay buu leeyahay laakiin lafdiga ibnu xajar ee durulkaamila wuxuu ahaa lam yakun calaa طariiqi اlmuxadisiina fi taxsiili alcawaali wa tamyiizi alcaali min annaazili wanaxwi dalika min funuunihim wainama huwa min muxadisii alfuqahaa waxaana ka horreysa oo uu yidhi xadiidka waa uu ku mashquulay buu leeyahay hadduu ibnu kathiir yahay yani xadiidka waa uu baran jira buu leeyahy macnaha isoo mutuuntiisii taalacanaya rijaashiisana waa uu taalacanaya buu leeyahay laakiin marka wuxuu kusii daray uun sida muxadisiintu ay maaragtay ugu tafanunaan arrimahan oo kale iyo asaaniidda iyo dee halkaas dariiqaas ma mari jirin isagu iyagu aad bay ugu sii takhasusi jireen waa macnuhu yani sanadka caaliga ah iyo naazilka iyo in la kala sooco waxaasay ku dadaali jireen isagu wuxuu iska ahaa uun muxadisiintii fuqahada marka darajadii kuwuu sarsare ma joogin macnaha sideed ibnu xajar ugu dadaali jiro oo kale asaaniiddaas iyo riwaayaadka iyo uguma dadaali jirin marka taasuu xoogaa uu macnaha muujiyey midda uu qamsiga ku sheegaa kolley waa saas marka wadaadka kitaabka sharxa wuxuu leeyahay waxyaabahay ku dadaalayaan waxaa ka mid ah sida muwaafaqaadka iyo mudabajka oo kale muwaafaqaadku waa maxay waa wax maaragtay sanadkii sarayntiisa iyo calaaqala leh iyo musalax qofkii muxadidka ayaa wuxuu warinayaa xadiis maaragtay kutubtii mid ka mid a ku jira sanad uu isagu iska leeyahay marka yuu maaragtay ku warinaya xadiidkaas markaasuu wuxuu marayaa wadaadkii kitaabkaa alifay ama sunan maaragtay tirmid ha noqdo ama sunan nasaa-i ha noqdee iyo wix lamid ah shiikhii kitaabkaas alifay shiiqiisii kale shiikh macnaha isaga shiikh usii ahaa yacni tirmidi shiiqiisii iyo nasaa-i shiiqiisii iyo ibn maaje shiiqiisii bukhaari shiiqiisii muslim shiiqiisii iyo wax lamid ah yuu maaragtay ka warinaya xadiidkii oo mari maayo bukhaari iyo muslim iyo tirmidi iyo ibn maaje iyo nasaa-i mari maayo iyo abu daawuud iyo wuxuu kula kulmayaa shiiqoodii ayaga shiiqoodii buu maaragtay yani sanadkiisu uu maraya xaggaasi ku kulmaya yani hadduu maalan ka warin lahaa maalan bukhaari uu toos uga warin lahaa uu sii mari lahaa yani raggii sanadka ku jiray iyo silsiladii baa dheeraan lahayd sababta bukhaari baa meesha soo galay ama tirmidi ama abu daawuud laakiin wuxuu rabaa inuu maaragtay ka leexdo oo shiiqiisa uu kula kulmo culuwiga intaa sirta laga raadina muwaafaqa la yidhaha marka kaas mustalax alxadiidka mudabajkuna waa maxay laba nin oo maaragtay isu asaag ah oo isku mid ah laba nin oo isku mid ah yaa mid walba midka kale ka warinaya xadiidkii maalan caayishoo kale yaa abu hureyre ka warinaysa abu hureyrena caayishu wax ka warinaya mudabaj waa la yidhahdaa marka wuxuu leeyahay yani muwaafaqada iyo mudabajkaas iyo wuxuu ku leeyahay yani wax oo yani maqsuud weyn kuma sii jira buu leeyahay yani xadiid baad waxaad ku waafaqaysaa buu ku leeyahay ibnu xajar xagga culuwiga maxaa soo kordhay buu ku leeyahay marka ama bukhaari baad maaragtay xadiidkii aada maaragtay akrinaysaa markaasaad waxaad sheegaysaa sanadkii adiga ku gaarsiinaya bukhaari ma maxaad soo kordhisay bukhaari baa adiga maaragtay riwaayadaada sanadkaada ku sugnaanaya sidiisuu isaga sugan yahay marka arrimaha noocaas oo kale waxaa ku jira buu ku leeyahy takalluf baa ku jira imika qofkii taalib cilmiga ahaa uu asaaniiddaa sare iyo u haysto hadduu u baahdo yacni waa wax wanaagsan buu leeyahay laakiin inuu aada u badbadiyo oo u nafta isaga qaado oo cilmigii naafica ay ka mashquuliso iyo dadkii uu waxbari lahaa ay ka mashquuliso taasi waa laga wanaagsan yahay buu leeyahay in las- laiska dhaafaa wanaagsan laakiin haddii ijaasooyinka uu si sahlan ku helo isagoon takallufin oo waqti badanna ku bixinin dhib ma leh buu ku leeyahay hadduu meel dhow ka helo ama nin caalima uu ziyaarto uu yiraa maaragtay shiikhow eh, ijaazan kaa rabaa hadduu shiikh maaragtay ijaazooyin haysta uu yahay oo markaa shiikhu uu ijaazo siiyo taasi mushkilo ma leh buu ku leeyahay wabilaahi towfiiq